Munaasabaddan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa ay ahayd mid xarigga looga jarayay madraso lagu baran doono qur-aanka kariimka iyo axkaamta munaasabadda xarigga looga jarayay madrasada waxaa ka qayb galay maamulka madrasada cusub culimaamudiinka magaalada Baydhabo dhalinyaro aqoon-yahano iyo martishar kale sheekh cabdiraxmaan maxamed cali maamulaha madrasada cusub ah ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aasaasay madrasadana waa laba boqol oo markaasi oo runtii waasaco kuray iyo gabdhaba ilaahay gabdhaa gabartaasna walaasha walaasheen barakhay xoolashaen barakhay awlaadiyalan barakhay aaday aawdii ilaahay subxana wa taala anka ifri hoo dhamadan ilaahay naxariisa ilaahay ingeysa intaasa hagabagabaayo ugu dambeyn qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay ayaa u mahad celiyey maamulka madrasada iyagoo sheegay in ay wax badan ka tari doonto baahiyaha ardayda magaalada baydhabo muasasatu dacwa muasata- muasasatu lislaaha lidacwa wey may buu ahaa muasaso oo wanaag iyo onay dacwada ka sheegaya suu may buu ahaa muasasadaas haatana la garab surumo dadka dhan garab surumaan khayrkan iskala dadaalan aliin baahanye gololasan fayle iyo quruxdooda iyaan diyaariyay iyaga kolley inta san male iyaalminka jira hataa anima alanka gordaas sababti iyaan waylimeed ilaahi subxaana wa tacaala iyo magyaaba nimeyba kaala gidufaday marka unu markhaati kulaadan insha allah ilaahi subxaana wa tacaala wali ogdina mu'asasadan culmo adageek ahaan kuusu kor yahanayn kuusti yo xaafadanayn shaanti yo antahanaynka harayti dhowrtoo ku muxaadiranayn jeedidi hatta iyo hata ka dambena diyaaran ete wal kale malkiinku baahan ada inaada garab surinta taageerte kunkooka shilin geeke oo ada dhiibatay mu'asasadan dhiibati wafna meel ma jeeyo bukriyay tanga heta dad ma jeeyo laakiin anayn lamadoo wed adayna lamadoo wed iyo an isku dhiibnaan yoogee iska dardaraas yoogee unigoo walanka taraas halka doolara oo ay taamto siyaas halka doolara sheekhii muhaadarada koo lanka ilaahay kalaamshay qiimayow meel fayda lafadow yaha kiiga lanka ilaahay kalaamshay qiimayo ana hoosan dhakow may baagalay in allaha yarfacu bi hada alkitaaba aqwaaman wayadacu bihi alaakhariin may bajare ilaahay may sheegay inti qoom ilaahay diidun sababtiye ilaahay koran qaadaw miirsara sharaf ilaahay kadeersiya waa sheegi dadna ilaahay diintun iyo dulaysideen oo daciifiyeen ilaahay hoosanka dhakaw yala sheegay dadka diinta ilaahay hoosan dhakaayo meelo kala qiimayaayaan ma hagalaayaana wayadlacu bilaaakhariin hagalaayan ikhwaani fillaah may buwaa ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله ما بأري إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث بني آدم هدد ما يلري أما شيء ما تسقوها